cabduqaadir maxamed nuur oo ah wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidamada etoobiya aanay ka mid noqon doonin shisheeyaha qaybta ka ah duulaanka soomaaliya sanadka cusub ee labada kun iyo shan iyo labaatanka etoobiya ayuu sheegay inay ka hartay howlgalka awsom tani oo ilaa iyo hadda aan la xaqiijin karin dhabnimadeeda waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya proceduresaa jiro oo maaragta weli dhiman oo maaragta wakti dhow la shaacin doono dowladaha ka qayb qaadan doono invitationo loo diri doono marka maaragta marka waktigaa la gaara ayaan ka hadlaynaa dowladaha cusub oo kusoo biiray iyo dowladihii hore kuwa ka haray inay mishinkaas ka mid noqdaan laakiin dowladda etoobiya un baan ognahay oo hadda mishinka ka hartay intaasaa hadda wax rasmiga laga sheegi kara farqi aada u weyn ayaa u dhexayn doona horta number ahaan waa number aada u yar ayuu noqon doonaa labo goobaha ay joogi doonaanna gooba aada u kooban ayay noqon doonaan dad badan ayaa aaminsan in xitaa etoobiya haddii aanay ka mid noqon ciidamada midooda afrika ee duulaanka ku jooga soomaaliya ay si iskeeda usii wadan doonto damaceeda ku aadan qabsashada soomaaliya maadaama haddaba kumanaan askari oo aan qayb ka ahayn admis ay ka joogaan magaalooyinka soomaaliya arrimahan ayaa u muuqda in madaxda dowladda federaalk ay ku jahwareerinayso bulshada soomaaliyeed iyadoo la xasuusta in madaxweynihii hore ee cabdulaahi yuusuf sanadkii labada kun iyo lixdii uu waddanka kusoo hogaamiyey xabashida etoobiya kuwaas oo gumaad arxandarro ah iyo xasuuq aan kala sooc lahayn u geystay muslimiinta ku nool geyiga soomaaliya